أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آيةً فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أما بعد casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda toddobaatan iyo saddexaad ee suuratu lacraaf ka mid ah halkanna waxaa laga gelayaa qisadii saddexaad ee qisaska ambiyada ee suuraddan ku jir ku jirta ka mid ah waxaan soo dhaafnay qisatu qowmi nuux iyo qisatu qowmi caad oo nabiy nebigoodu ou ahaa nebiyullaahi huud calayhi salaatu wasalaam marka alla wuxuu leeyahay wa ilaa hamuuda wa arsalnaa waan dirnay ilaa hamuuda reer hamuud intii ka ah akhaahum walaalkood ayaan u dirnay oo xagga nasabka ugu walaal ah saalixan ahaa ayaanu u dirnay qaala waxa uu waxa uu yidhi yaa qowmi qowmkaygiiow ucbuduu caabuda allaha alla caabuda macbuudka dhabtaa caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin ay ilaahun wax macbuud ah oo xaq lagu caabudo idinma sugnaanin kaasoo hayruhu ilaahay heyrkiis ah oo melihidiin qad xaqiiqe ahee jaa-adkum way idiin timid bayinatun baa idiin timid xujo waano bayinada oo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay ama min rabbikum xagga rabbigiinay idinkaga timid haadihi tani bayinadii baa la fasiraa marka mawcidada marna waa la duuduubay marna waa kanaa waanada u timid yacnii yaa la tilmaamayaa wax ka mid ah waano badanaa u timid qeyb ka mida ayaa lagu fasiraa haadihi tani naaqatullaahi ilaahay hashiisii waaye lakum idinka ayaa iskale oo keliya un idinkaa leh aayatan xaal ay tahay aayad aayatan aayad xaal ay tahan idinku baraarujinaynaa ee fadaruu ka taga ha hashii ka taga hashaa iskaga tagoo daaya faraha ka qaada ta'kul ha cuntee fii ardillaahi ilaahay dhulkiisa ha ka cuntee walaa tamasuu ha taabanina haa hasha ha ku taabanina bisuu'in wax xumi ah oo dhibaato ha ku taabanina faya'hudakum markaa uu idin qabto cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo laxwinayo reer hamuud marka qisadooda halkan laga gelayaa reer hamuud degaan ahaan ee hamuud hadda magacani waa qabiil qabiilo waaye min qabaa'il alcarab ka mida carabtii hore weliba ayay ka mid ahaayeen degaankooduna wuxuu ahaa meeshan haddaba loo yaqaano diyaaru hamuud loo yaqaano ama xijri ardulxijri na la yidhaahdo diyaaru hamuudna la dhaho oo marka madiine laga baxo oo dhanka shaam xaggeeda tabuug xaggeeda loo socdo ayaa lasii maraa masaakin masaakin hamuuda la yidhaahdaa ama diyaari diyaaru hamuud weli baqaayaad baa ka haray oo raadadkii wixii ay buuraha ka jebi jireen oo ay ka jeex ka jeexjeexi jireen watanxituuna aljibaala buyuutanta aan arkayno aayadda dambe noogu imaanayso waxyaabihii raadadkii ay la imaadeen weli waxbaa kas ka baaqi ahba degaan ahaan marka halkaasay deganaayeen dhulkan hadda marka sacuudiga ku yaal waayo oo dhanka urdun marka loo socdo dhanka jordan iyo shaam iyay marka yacnii ayay ku taallaa walidaalika rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii uu tabuuk u socday oo dagaalkii iyo duulaankii uu kusii socday waa kii marka meeshaas sii maray dadkana u sheegay weliba ku yidhi laa tadkuluu masaakina aladiina dalamuu anfusahum ilaa an takunuu baakiin ha gelinina dadkii la halaagay degmooyinkii ay deganaayeen ilaa idinkoo oynaysaan ma ahane oo aada tadaburaysaanoo wixii ku dhacay si uunan idinkugu dhicin ee ceelkii meesha ku yaalayna ilaa waqtigii nebiga inuu gaa soo gaaray baa muuqato waayo rasuulka sal ll ly slama meeshaas in biyo laga cabo ceelkoodii in biyo laga cabo ama yacnii laga isticmaalo biyahooda waa reebay nebiga sal ll ly slam dad ayaa marka waxay ku sameeyeen cajiin ayay ku qaseen cajiinkiina rasuulka in la cuno waa diiday xoolihii ayuu u dhaafay inay iska cunaan meeshaasna marka mawcido aada u weyn baa ku jirto waxay tahay qofka inuunan la dersin qof ilaahay yacni ku kufriyey oo macaasi ilaahay har iyo habeen wado kii dhintay haddii uu saameyntaasi leeyahay oo waa meeshay deganaa jireen ay saameyntaas leedahay in macaasidii iyo kufrigii iyo balaayadii maalihii markaa ay ku sameynayeen qofku iskaga faraxsanaado oo uu iska jeclaysto ku dhex faraxsan yahay aada iyo aaday khatar u tahay waayo rasuulka gudba oo mara ayuu yidhi idinkoo marka yacnii oynaysaan xagga kale uga sii gudba reer hamuud marka meeshaas ayay deganaayeen dhul ahaan wa ilaa hamuuda wa arsalnaa waxaanu u dirnay ilaa hamuuda reer hamuud akhaahum walaalkoodii baan u dirnay xagga nasabka ugu walaal ahaa saalixan saalix ahaa qaala waxa uu yidhi yaa qowmi qowmkaygiiyow ucbudullaaha alla caabuda maa lakum malihidin idinku min ilaahin min macbuudin macbuud ku xaq lagu caabudaa malihidiin kaasoo hayruhu ilaahay aan ahayn oo heyrkiisa maba lihidiin qad xaqiiqe ahee jaa-adkum way idiin timid waxaa idiin timid bayinatun mawcido iyo xujacad ayaa idiin timid min rabbikum xagga rabbigiinay idinkaga timid haadihi tan naaqatullaahi ilaahay hashiisii waaye allah loo idaafeeyey idaafadu waa idaafatu tashriif hadda idaafada halkan ku jirto waa waa xagga khalqiga naaqatullaahi ilaahay hashiisii waa abuurayaa laga wadaa isagaa abuuray waay macnaha ee waxa kaleba waa abuuray iyada maxaa si gooni ah naaqatullaahi loo leeyahay haadihi naaqatullaahi maxaa loo dhahayaa waxaa loo dhahayaa tashriif ayaa ku jiro maadaama iyada mucjizo ay ahayd oo dhagax ay ka dhex dhalatay oo ayna la mid ahayn halaha kale ee ay iska dhalaan marka labo lab iyo dhadig oo ku jinsi ah ay iska dhalaan maadaama ay ka duwan tahay oo dhagax ilaahay ka soo bixiyey biqudratihi uga soo bixiyey ayaa iyada si gooni ah ilaahay loogu idaafeynayaaye waxaanu dhan allah abuurayba nacam geeloo dhan ilaahay unbaa iska leh nacam ile isaga abuuray laakiin middaan nooc tashriifa ku jira takhsiiskaas la rabo darteed ayaa marka idaafada loo geliyey ee halkaan marka intaanana ka tegin waxyaabaha ilaahay loo idaafeeyo laba nooc waay waxyaabaha rabbi loo idaafeeyo laba nooc waayo waxna waxay yihiin wax makhluuq ah oo ilaahay ka soocan oo asagu jiritaan iyo abuuris leh wax sidaas ah haddii ilaahay loo tiiriyo loo idaafeeyo idaafada marka waa idaafa oo khalqi abuuris ama tashriif ayaa loo jeedaa sifo ilaahay uma noqonayso waayo taas oo hadda tan oo kale naaqatullaahi hasha de ilaahay kuma dhex jirto waa ka baxsan tahay waana makhluuq ilaahay ka baxsan kana soocan waayo maadaama ay sidaa tahay ilaahay idaafeynta loo idaafeynayo sifo ka kasban maayo in hasha uu ilaahay ku sifaysan yahay ma aha ka kasban maayo meeshaas nacam saa garo laakiin haddii loo idaafeeyo ilaahay shay ama wax aan isaga keligiis taagnaa karin ilaa inuu cid ku quma maahane oo yacni daato iyo inay uu ku quma maahane wax sidaas oo kale haddii ilaahay loo loo idaafeeya maxay noqonayaan sifa min sifaatihi maalan waxaa tihi anzalahu bicilmihi baa qur-aanka ku jirta soo maha anzalahu bicilmihi ilaahay waa soo dejiyey qur-aanka bicilmihi buu kusoo dejiyey cilmi keligiis meel ma taagnaa karo laabudda caalim ku sifaysan waa inuu jiro mar haddii cilmigan ilaahay loo tiiriyey yeu sifo u yahay allah ayuu sifo u yahay haddii la yidhaahdo masalan kala yuriiduuna an yubadiluu kalaam allaahi kalaam ayaa la tiiriyey ilaahay baa loo tiiriyey kalaamkaas muxuu noqonaa sifa min sifaatihi waay waayo kalaam keligiis meel ma taagnaan karo kalaam oo biduuni mutakalim wax jiri kara ma aha saas darteed marka ilaahay buu sifo u noqonaa ayb raxmatullaahi ayaa la yidhi ina raxmat allaahi naxariis baa ilaahay loo idaafeeyey naxariistu wax keligeed meel iska taagnaanaya ma aha laabudda axad naxariisanaya inuu jiro w isagaa marka ku sifaysan naxariistaa loo idaafeeyey wahaakada waxyaabaha marka ilaahay loo idaafeynayo hadday tahay acyaan ilaahay ka baxsan oo ilaahay subxaanahu watacaala yacni ka baxsanoo sideeda daatadeeda u leh oo uu rabbi u abuuray haddii alla loo idaafeeyo sifo loogama dhigaayo ilaahay idaafadaasuna waxay noqonaya khalqi iyo tashriif iyo macnahaas beytullaahi oo kale ka mid almasjidu beytullaahi alkacbatu beytullaahi alxaraam kacbadu marka wax gooni u taagan waayo makhluuq ah waay marka ilaahay bay sifo kacbadu u tahay ma aha waa makhluuq waxa loogu tiiriyeyna waa lisharafihaa darteed oo waxyaabaha kale aan loogu idaafeynin wixii laakiin inay cid ku qumaan maaha si kale aan u taagnaan karin haddii ilaahay loo idaafeeyo sifa min sifaatihi waay waxaa ka mid a maalan limaa khalaqtu biyadaya ilaahay laba gacmoodo asaga isku tiirina laba gacmoodoo meel iska taagan oo aan marka yacni ka baxsan maahan tan ilaahay ou sheegay waxaa ka mid a wayabqaa wajhu rabbika weji baa la xusay rabbi baa loo tiiriyey wejigu waa sifa min sifaatihi gacantu waa sifa min sifaatihi siyaalkaasay marka ayay a'immadu u kala qaadaan weliba kuwii hore alimaam ibnu khuseymana kitaabu tawxiidkau ku sheegay imaamu la'ima ibnu khuseyma raximahu llah ayb marka meeshaan hadhow waxaa la diidayaa naaqatullaahi baa halkan la yidhi kalaamullaahi haddii la arkana sidaan oo kale in laga dhigo waa qaladay noqonay maa kalaamku keligiis ma taagnaan karo ciduu ku qumou rabaa laakiin naaqa naaqadu keligeeday meel taagan tahay maa oy ruux leedahay oo ay jismi leedahay maa haadihi tani naaqatullaahi ilaahay hashiisii waaye lakum idinka ayaa iskale oo idinka alla uu idin yeelay aayatan xaal ay tahay yacni aayad calaamad iyo mucjizo xaal ay tahay marka aayatan waa xaalo caamilkeedana aawe waa maxduuf waxayna yidhaahdeen tambiih meesha laga fahmaayo ayaa caamil u ah oo waxay ka dhigan tahay aayatan xaal ay tahaan idinku baraarujinaa waayo saas oo kale fadaruuhaa ka taga ta'kul ha cuntee fii ardi illaahi ilaahay dhulkiisa ha cuntee oo dhulka alle ha ka cunto dhexdiisa iska daaya ka taga idinku marka dhibaataha u geysanina walaa tamasuuhaa ha ku taabanina bisuu'in xumaan ha ku taabanina faya'khudakum markaa uu idin qabto cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo wadkuruu id jacalakum khulafaaءa min bacdi caadi wabawa'akum fi lard wadkuruu xusa oo sheeg sheega id waqti jacalakum alla ou idinka dhigay khulafaa'a kuwa dhaxlo dhulka min bacdi caadin reer caad ka gadaale kuwa dhulka dhaxlo markuu alla idinka yeelay arrintaa xusa wabawa-akum wuxuu idin askumiyey ou idin dejiyey fi lardi dhulka korkiisa uu idin dejiyey tattakhiduuna xaal aad ka dhiganaysaan min suhuulihaa dhulka bannaankiisa qusuuran daaro aad ka yeelanaysaan ood ka samaysanaysaan wa tanxituuna waxaad jeexaysaan aljibaala min aljibaali buuraha xaggoodana waxaad ka jeexanaysaan buyuutan guryo ayaad ka qoranaysaan ood ka jeexanaysaan fadkuruu xusa aalaa allaahi ilaahay nicmooyinkiisa xusa walaa tachw ha fasaadinina fi lardi dhulka korkiisa ha hallayninina mufsidiina xaal aad tihiin idinkoo kuwa fasaadinaya ah markii uu marka dee wixii awjabulwaajibaad oo towxiidka ah marka usoo sheegay shirkigiina uu ka reebay mucjizadii isaga run inuu sheegayo tilmaamaysayna uu meesha soo dhigay ayuu haddana marka yacni targiib ayuu gelinayaa war ilaahay nicmadan allihii idiin galay shirki idinkama mudna inaad amarkiisa caasisaan idinkama mudna bal fiiriya nicmooyinka aada haysataan buu leeyahay wadkuruu xusa id waqti jacalakum alla uu idinka dhigay uu idinka yeelay khulafaa'a kuwa dhaxlo dhulka min bacdi caadin reer caad gadaashooda reer caad gadaashood wabawa-akum ou idin dejiyey xusa fil ardi dhulka korkiisa ou idin dejiyey tattakhiduuna xaal aad ka dhiganaysaan min suhuulihaa min suhuuli اlardi dhulka meelaheeda bannaanka ah dhulka waa buuro i bannaan waa marka min suhuulihaa min suhuuli اlardi dhulka bankiisa meelaha bannaankiisa ah qusuuran aad ka samaysanaysaan daare iyo saro saray marka ka samaysanayeen wa tanxituuna aada jeexaysaan oo aada qoraysaan aljibaala min aljibaali mansuub binasci lkhaafid sidaas waa la dhihi karaayo watanxituuna waxaad jeexaysaan aljibaala min aljibaali buurihii baad buyuutan guryo ka jeexaysaan waxaa kaloo bannaan marka in la yidhaahdo tadmiin in la sameeyo oo ficilkaani laga dhigo oo tanxituuna in laga dhigo ficil laba mafcuul u tallaabayo oo markaa watanxituuna ay watattakhiduuna waxaad ka dhiganaysaan aljibaala buurihiina buyuutan guryaad ka dhiganaysaan meeshii siday buur u tahay guryaad ka dhiganaysaan oo siday uga dhiganayaan intay qoraan jeexjeexaan habeeyaan hardhaan ayay guri la degan yahay ka dhiganayaan raadad baana weli baaqi ka ka ah ummadda maanta joogtana iyadoo tabar yar kuwaas de xoog baa ilaahay siiyey oo ay wax ku jeexjeexayeen ummaddeennan maantana ilaahay waa noo nicmeeyey oo ummaddan tabarta yar ayaa waxaa loo sakhiray aalaadka wax lagu samaysto ayaa loo sakhiray walidaalika maanta haddaad ardadii qur-aanka uu kusoo degaayey xijaas haddaad fiirisaan waxa buur waddo laga hoos sameeyey waad yaabaysaan waxa buur waddo laga hoos sameeyey soo ilaahay buuraha nooma laylinin innaga lafteenna marka nacam oo qaar lagu lugeynaayo qaar baabuurtu ay saa ugu ordayaan iyo waddooyin kaloo biro ahoo tareenku oo isagana ku ordo iyo yaa laga samaystaa kuwa baabuurtu ay ku ordaanee laamiyaalka ahna xadid walaa xaraj waay nacam laakiin dadkii aawo ilaahay yaa nicmada rabbi ku shukrinaya marka nacam ummaddii marka qof walbaa dhibaato unbuu iska sheeganaya xaggee dhib aan ku arka aan ku aragnayba marka ummadihii hore marka la fiiriyo waxay meeshay ku soco jireen oy dagaalka ku geli jireen oo ay yacni hijrada ku galeen dhulka haddaad yacni sidai xaalku ou ahaa haddana waa naga shukri badnaayeen annaga annagiiyo wax walba naloo fududeeyeyna meeshaan waxaa laleeyahy waxba lama haayo oo waa eberaan taaganahay oo meeshaan dhibka badan maxay tahay ayb marka ha u qaadanin qur-aanku markuu reer hamuud ku waaninayo nicmada alle inay xusaan adiga inaad is-ilowdo maaha adiga laftaada nicmooyinka kugu xeeran haddii aada xusuusato waxay kugu bixinaya inaad ilaahay caabudid keligiis ayb fadkuruu xusa aalaa allahi ilaahay nicmooyinkiisa sheeg sheega oo xusa walaa tachw ha fasaadinina fi lardi dhulka dhexdiisa ha fasaadinina mufsidiina idinko xaal aatiin kuwii fasaadinaya waa xaalatun tu-akidu caamilahaa qaala almala-u aladiina stakbaruu min qowmih qaala almala-u mala-i waxay yidhaahdeen odayadii aladiina kuwii mala-i de istakbaruu santaagay oo xaqi ka santaagay min qowmihi min qowmi saalixin xaal ay yihiin qowmu saalix liladiina waxay ku yidhaahdeen kuwii istudcifuu la tabar daraysiistay oo la taag daraysiistay waa kuwii tabarta yaraa waxay ku yidhaahdeen liman ka bedel liman waxay ku yidhaahdeen aamana rumeeyey minhum min qowmi saalixin saalix qoomkiisana xaalay yihiin waxay ku yidhaahdeen ataclamuuna ma ogaanaysaan idinku ma ogtihiin ana saalixan saalix mursalun ku la soo diray inuu yahay min rabbihi laga soo diray xagga rabbigii arrintaa idinku ma ogaanaysaan oo ma hubtaan ma ogtihiin qaaluu waxay yidhaahdeen mustadcafiintii inaa anagu mu'minuuna kuwa rumaynayaan nahay bimaa ursila bihi wixii lala soo diray wixii lala soo diray annaga kuwa rumaynayaan nahay qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen istakbaruu san taagay oo isweyneysiiyey inaa anagu kaafiruuna kuwa gaaloobayaan annaguna nahay bay dhaheen biladii kii ku gaaloobayo aamantum bihi aada rumayseen idinka yacnii laba dariiq baan u kala soconaaye nabaday waa macnaha waxaad rumayseen annagu waa diidnay waa inkirnay idinkuna waxaan annaga aan inkiray inaad rumaysantihiin marka isu meel uma socon waana sida dhabtaasaas qof ilaahay marka yacni tawxiidkiisa diidan iyo ku rumaysan isku meel uma socdaan laba meelay u kala socdaan marka markay adduunyada joogaanna waa inay laba yacni labadaa dariiqay ku kala socdaan aakhirada marka la tagana janno i naaray kala aadayaan qaala almala-u mala-i wuxuu waxay yidhaahdeen aladiina mala-a oo istakbaruu san taagay oo isweyneysiiyey min qowmihi min qowmi saalixin xaal ayay ka mid yihiin qowmu saalix ay yihiin liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen laamku waa laamu tabliiq waxaa kuwa kale yaa wax lagu gaarsiina liladiina kuwii waxay ku dhaheen istudcifuu la taag daraysiistay oo yacni waa maxay dadkii iyagu dadku laba noocoo kuwana madaxay ahaayeen kuwana dadka atbaacun bay iska ahaayeenoo dad hadda maalna sharaf badan ku leh maaha ee suldadii iyo awooddiina ma haayaan waa iska shacab ayb kuwaa marka la daciifsaday bay ku dhaheen kuwaan isweyneysiiyaa kuwaa ku oranayo liman ay waxay ku yidhaahdeen aamana rumeeyey minhum taan damiirku halkuu u laabanayo laba qowlaa ku jirto minhum in loo celiyo yacni min qowmihi yani minhum iyagii marka la laga dhigo yacni qowmu saalix qoomkiisa iyagay ka mid yihiin hadii damiirka marka saas marka lagu wada marka yani waxaan ujeedaa haddii loo celiyo haddii loo celiyo qowmkii saalix minhum min qowmihi loo celiyo damiirka halkaa haddii loo celiyo waa badelu kullin min kullin badelu kullin min kullin macnuhuna markaas wuxuu ka dhigan yahay mustadcafiinta oo dhan mu'miniinay ahaayeen ayagu kulligood mu'miniinay ahaayeen marka qaala aladiina istakbaruu min qowmihi liladiina istudcifuu liman aamana minhum ka bedel liman aamana minhum min qowmi min qowmi saalixna ah kuwii taagta darnaa oo qowmu saalix ahaa ee rumeeyey bay waxay ku dhaheen marka kulligood waa mu'miniin waa bedelkana waa bedelu yani bedelu kullin min kullin ama bedelu shayin min shay haddii damiirka loo celiyo mustadcafiinta haddii loo celiyo marka oo la yihaha qaala aladiina istakbaruu min qowmihi liladiina kuwii waxay ku dhaheen istudcifuu la taag daraysiisay liman waxay ku yidhaahdeen aamana rumeeyey minhum xaal ay mustadcafiinta ka mid yihiin haddii la dhaho xaal ay mustadcafiintii ka mid yihiin marka la yidhaahdo bedelkaani marka limanta bedelka ku jira wuxuu noqonaa bedelu bacdin min kullin waayo mustadcafiintaa laba loo kala qeybiyey kuwa mu'miniina iyo kuwaan mu'miniin ahayn kuwa mu'miniinta ah waaye marka warkan kuwa ku socdo halkaasna marka sidaasaa ku jirto maquulu qowlkoodiina waa kanaa waxa ay yidhaahdeen ataclamuuna ma ogtihiin idinku ana saalixan saalix mursalun ku la diray inuu yahay min rabbihi xagga rabbigii laga soo diray arrintaa ma ogtihiin oo ma yaqiinsantihiin macnaha qaaluu waxay yidhaahdeen inaa anagu mu'minuuna kuwa rumaynayaan nahay bimaa biladii kii ursila la diray bihi isaga lala diray nabiyullaahi saalix kii lala diray yani biladii ursila bihi ayaanu rumaynay qaala aladiina kuwii waxay dhaheen qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen istakbaruu san taagay inaa anagu biladii kii aamantum aada rumayseen bihi yacni kaagaasba kaafiruuna kuwa ku gaaloobayaan nahay inaa anagu kaafiruuna kuwa ku kufrinayaan nahay biladii kii kuwa ku kufrinayaan nahay aamantum bihi aada rumayseen wixii aada rumayseen annagu kuwa ku kufrinayaan nahay saasay ku yidhaahdeen kuwaan laba dhinacay marka ay kala aadeen waana sida suuratu namli aayadda ku jirta allah uu ku sheego walaqad arsalnaa ilaa hamuuda akhaahum saalixan an icbud اllaha faidaa hum fariiqaani yakhtasimuun markiiba laba kooxood doodaysay noqdeen waana kuwaana doodooda waaba tanaa facaqaruu waxay faylo gooyeen oy boqon gooyeen an naaqata hashi wacatow way ku yacni madax taageen can amri rabbihim can imtithaali amri rabbihim rabbigood amarkiisa fartoomidiisii ayay ku madax taageen oy ka kibreen wa qaaluu waxayna yidhaahdeen yaa saalixu saalixow iitinaa noola kaalay bimaa biladii kii tacidunaa aada noo yaboohaysay in kunta haddii aad tahay min almursaliina kuwa la diray bal haddaad tahay noo keen fa akhadat waaa waxaa qabatay hum iyagii alrajfatu gilgilashadii ayaa qabatay yacnii qaylo gilgishay ayaa qabatay fa asbaxuu waxay ahaadeen jaahimiina kuwa arruman ama kuudkuudado fii daarihim degmadooda dhexdeeda kuwa kuudkuudaday ku noqdeen fatawallaa waa jeestay canhum nabiyullaahi saalix canhum xaggoodii buu ka jeestay mar hadday intee wuxu sheegay dhinac walbo ay markaa cinaad madax adeyg iyo ay isku dareen iidaa iyo dhib ay ku sameeyeen hashii ilaahay subxaanahu watacaala mucjisada uga dhigay mar hadday intaa dhacday fatawallaa waa jeestay nebiyullaahi saalix canhum xaggoodii buu ka jeestay wa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkaygiyow laqad lawallaahi qad xaqiiqa ee ablaqtukum waan idinsoo gaarsiiyey risaalata rabbii rabbigay fariintiisa waa idinsoo gaarsiiyey wanasaxtu waan khayr miiray lakum idinka waa idiin daacad falay daacadaan idiin noqdayo waa idiin khayr miiray walaakin lagu noqoyee laa tuxibuuna idinku ma jeclidiin annaasixiina kuwa khayr miiro daacadda ah idinku ma rabtaano waa waa ma jeclidiin sidaasuu ku yidhi marka facaqaruu way faylo gooyeen annaaqata hashii waa boqon gooyeen oo hashii bay marka dileen hashaas marka qudaar binu saalif nin la yidhaah ayaa oo iyaga ka mid ahaa baa hasha dilay oo faylo gooyey ninkaas isagana waa midka de suuratu shamsi allah uu leeyahy idin bacatha ashqaaha waxaa u banbaxay kii ugu kii ugu nasiibka xumaay xadiidka nebigana sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa inbacatha lahaa waxaa usoo banbaxay rajulun caarimun maniicun fii qowmihi nin mufsid ah oo fasaad badan oo tolkiis isku halleynaayo oo isdhahayo cid wax kaa qaadaysa ma leh oo shar badan ayaa usoo banbaxay markaasuu hashii dilay xadiidkaas iyo aayaddaasba waxay tilmaamayaan de mid iyaga ka midaa dilay laakiin aayaddan iyo suuratu shamsi lafteeda fakadabuuhu facaqaruuhaa iyo facaqaru naaqata iyaga o dhanaa ficilka loo tiirina meeshaas marka culimada waxay yidhaahdaan haddii dadka qof ka midana ficilkii ou la baashiro inta kalena ay ku faraxsan tahay oo ay markaa raalli ka tahay oo aynan dhibsanaynin kulligood ficilkaas waa loo tiiri karaa dhammaantood walidaalika haddaa dadkani facaqarun maadaama ay ku tashteen oo nin ayaga ka midana ou faylo hashii ou faylo gooyey ninkaas keligiis wax ma sameeyeen hadduunan isku haleyneynin cashiiradiisa iyo dadkiisa iyo qabiiladiisa marka maadaama iyagiina falkii ay ka dambeeyaan oy soo riixayaan wixiina uu sameeyey ayagiina hadhow haddii halla qabta la maagana ay soo taagan yihiin ay usoo hiilinayaan qoladaas oo dhan dembigaas waa gashay marka oo shaygii marka wixii sidaa lagu sameeyo saasuu khatar u yahay qofkii isagu markaa de ka beri noqdo oo waxaas diido oo intii tabartiis juhdi ku bixiyana de qofkaa dembigaa loo ciqaabi maayo isaga waa ka baxay facaqaru naaqata hashii bay faylo gooyeen oy boqon gooyeen wacatow way ku kibreenoo waa ku yacni way ku madax adkaadeen can amri rabbihim rabbigood amarkiisa inay fartoomaan can imtithaali amri rabbihim wa qaaluu waxay yidhaahdeen yaa saalixu saalixow iitinaa iitinaa noola kaalay bimaa biladii kii tacidunaa aada noo yaboohaysay balkeen waxaad sheegaysay cadaabkii cadaabkana markaa waa kii ou lahaa marka walaa tamasuuhaa bisuuءin faya'kudakum cadaab aliim dadka haddii hadda barwaaqadu ka badato oo sii deyntu ay ka badato oo yacni nicmadu ka badato waxay gaarayaan marka heer wax walbo war waxaan iska daaya ilaahay baa sidaan yidhi dhibaa idin gaaraya iska dhaafa haddii la yidhaha xataa inay dhagaha ka furaystaan ay waxay dardari karaan ay dardaraan oo weliba markaana ay yidhaahdaan wixii la keeni karaa hala keeno aaway waxaad sheegaysaan heerkaasa qofka uu gaaraya yani iitinaa noola kaalay bimaa biladii kii tacidunaa aada noo yaboohaysay in kunta haddaad tahay min almursaliina kuwa la diray adugu haddaad ka mid tahay fa akhadathum waxaa qabatay alrajfatu baa qabatay rajfadu meeshaan waxaa laga wadaa asayxatu waa qaylada alrajfatu hunaa alsayxatu alatii zaczacathum waxarakathum waa qaylo qalbigooda dhaqaajisay jismigoodana dhaqaajisay oo gariir markaa u keentay yaa lagu salladay awoodda ilaahay bal marka fiiri meel kale loogama imaanin qaylo unbaa lagu salladay qoladii suuratu yaasiinna sidoo kale in kaanat ilaa sayxatan waaxidatan faidaa hum khaamiduun wax kaleba ma laguma cid kale looma soo dirin qaylaa un lagu qayliyey waaba dameenba markiiba xarakaadkii iyo dhaqaaqoodii dam waa dameen halaagyada meelaha uu ka dhaco qaarkiis yacni ama dhulgariir ha ahaado ama badda oo gari yacni dhulgariir badda ka dhaco ama mid dhul ka dhaco ha ahaado ama musiibo hal mar dadka ku imaanayso marka ay timaado yacni sida ay wax u baabi'inayso kaan lam taqna bilamsi dhulkiiba waxaad moodeysaa shalay dhulkaas inuusan jirin awoodda ilaahay marka maxay noo jirtaa waxba nooma jirta ayb faakadathum waxaa qabatay alrajfatu qayladii markaa dhaqdhaqaajinaysay iyaga quluubtoodana dhaqaajisay oo garaacday jirkoodana dhaqaajinaysay fa asbaxuu waxay ahaadeen jaahimiina kuwa kuudkuudado fii daarihim daar yacni degmadooda dhexdeeda meelihii ay deganaayeen bay waxay noqdeen kuwa marka jilbaha u fadhiyo oo jilbaha u aruman ayb meeshaas marka ereygan marka jaahimiin carabtu alcarabu taquulu lilbaariki cala arukabi jaahimun carabta qofka u fadhiyo jilbaha u fadhiya waxay dhahaan jaahim fulaanun jaahimun jilbahu uu aruntay ama qofkan marka yacni jilbihiiba u kuudadaayo u fadhiya fatawallaa waa jeestay nabiyullaahi saalix canhum xaggoodii buu ka jeestay wa qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkaygiiow laqad lawallaahi qad xaqiiqeeh ablaqtukum waan idinsoo gaarsiiyey risaalata rabbii rabbigay fariintiisii waa idinsoo gaarsiiyey wa nasaxtu waan idiin khayr miiray lakum idinka daacad baan idin ahaaday walaakiin lagu noqoye laa tuxibuuna ma jeclaysanaysaan idinku oo ma jeclidiin annaasixiina kuwa khayrka kuwa khayr miiraya oo daacadda ah idinku ma rabtaan oo dadka kale oo aan idiin khayr miiraynin baad marka u dhagan nugushihiin waa qofku markuu shaqaawo ay ku socoto meel xun oo u socdana sidaasuu noqonaya shaydaan buu dhegaysanayaa allah raxmaankana waa ka tegaa markaas walidaalika ilaahay wuxuu yidhi afatattakhiduunahu wa duriyatahu wliyaaa min duunii wahum lakum caduwun bisa lilaalimiina bedela shaydaankaas sidaas xaasidka idinkugu oo cadowga idinkugu ah yaad yacnii miyaad owliye ka dhiganaysaan oo arrimihiina aada u tala saaranaysaan ood u dhiibanaysaan aniga sokaday buu alla yidhi wahum lakum caduwun iyagoo cadow idiin ah bi'sa lilaalimiina bedelan bedelaa xumaaday allihii raxmaanka intaad ka cararto shaydaan u cararto bedelkii bedel xun ayaad qaadatay marka shaydaankiibuu marka uga hiilinaa ilaahay subxaanahu watacaala wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yanfacuhum walaa yaduruhum wa kaana alkaafiru calaa rabbihi dahiiraa kaafirku rabbigiisau ka hiiliyey shaydaanu u hiiliyey marka manhajkii ilaahay oo halkan yaallo inaad manhaj shaydaan aada u carartood khayr iyo wanaag ka raadisid naxariis aada ka cararto cadaab u carartay allahaadii aad ka cararaysaa oo kuu naxariista badnaa shaydaan cadow ku ah baad u cararaysaa nimankan marka naasixiintii marka yacni ma jeclo sidaasaa ku dhacday waluuطa id qaala liqowmihi ataأtuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadi min alcaalamiin waluuطan waarsalnaa luuطan luuط ayaan dirnay ilaa qowmihi baan u dirnay id waqti baan dirnay qaala uu yidhi liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi ata'tuuna miyaad la imaanaysaan alfaaxishata tii foosha xumayd oo aadka u xumayd miyaad la imaanaysaan maa sabaqakum idinkama hormarin bihaa bilfaaxishati faaxishada idinkagama hormarin min axadin ay axadun qofna idinkagama hormarin axadka oo min alcaalamiina caalamiinta ka mida idinkagama hormarin inakum idinku lata'tuuna waxaad u imaanaysaan faaxishadiibu marka ayaa la macnayna oo iyaga markaas ay ku jireen inakum idinku lata'tuuna waxaad u imaanaysaan alrijaala raggii baad u tegaysaan ood u imaanaysaan shahwatan liajli shahwatin shahwad darteed baad ugu imaanaysaan min duuni nnisaa'i munfaridiina xaal yacni xaal aad tihiin kuwa ka keli noqonaayo can innisaai yani min duuni nisaai haweenka ka sokay xaal aad tihiin oo haweenkii aad ka keli noqonaysaan ama shahwada oo min duuni nisaai haweenka ka sokay ah aan haweenkii ahayn bal ee antum idinku qowmun qolo ayaa tihiin musrifuuna xadgudbayo ayaa tihiin wamaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi qowmkiisii jawaabkoodii ma ahaanin ilaa an qaaluu ilaa qowluhum qowlkoodii unbuu ahaaday akhrijuu bixiya hum reer luud bixiya luutii intii raacday min qaryati min qaryatikum magaaladiina ka bixiya xaggeeda inahum iyagu unaasun dad waaye yatadaharuuna isdahirayo oo ragga gadaashooda iyay iska dahirayaanoo dad yacnii isdahiraya waayay dheheen fa anjaynaa waanu korinay luud yacnii hu luud waa korinay iyo wa ahlahu ehelkiisii muslimiintii baa laga wadaa ila imra'atahu xaaskiisii ma ahane haweentiisii ma ahane kaanad waxay ahayd hiya iyadu min alghaabiriina kuwa harayay ka mid ahaatee oo cadaabka ku haray wa amdarnaa waan roobeynay calayhim iyaga korkooda mataran baanu ku roobeynay roob cadaab ah baanu ku roobeynay fandur fiiri kayfa sida kaana uu ahaaday caaqibatu lmujrimiina mujrimiinta cirib dambeedkooda sida uu ahaaday bal fiiri halkana qisadii nabiyullaahi luud baa laga gelayaa qisatu luud nabiyullaahi luud wuxuu deganaa qoomkiisu ay deganaayeen juqraafi ahaan dhulkan hadda urdun ka mid ahee la yidhaha saduum yacnii dhulka meeshiisa yacnii caanka ahaydoo weyneyd saduumaa la dhihi jiray qaryooyin yaryarna waa ku agyaalyaaleen urdun bayna ka mid tahay meeshaas marka iyagu ay deganaayeenna hadda waa meesha baxrulmeyit la yidhaahdee badda dhimatay lagu tilmaamo ayay ahayd marka qoladaa marka degaankoodu halkaasu ahaa nabiyullaahi luud marka iyaga kama dhalanin qabiil ahaan walidaalika awal waxaan soo haynay wailaa tamuuda akhaahum saalixan wailaa caadin akhaahum huudan ayaan soo haynay nabiyullaahi luud isaga kama dhalanin qoladan walidaalika fii suurati huudaan ugu tegaynaa inuu aada markii martida u timid inay xumeeyaan ay isku dayeen waa kii yidhi qaala low ana lii bikum quwatan ow aawi ilaa ruknin shadiid wixii ka dambeeyey marka nabiyullaahi luud ambiyada waxaa laga soo bixi jiray dadka meeshaa degan qabiilada ugu badan ama ugu xooga badan ama la sharfoo la ciseeyo yaa laga soo bixi jiray walidaalika nabiyullaahi shucayb waa kuwii ku yidhi qaaluu yaa shucaybu maa nafqahu kahiira mima taquuluh wa inaa lanaraaka fiina daciifa walowlaa rahduka la rajamnaaka qoladaad ka dhalatay haddaysan ahayn dhagaxaan kugu dili lahaynay dhahayn laakiin iyagaan ka cabsanaynaa oon kugu daynaynaa ayb marka nabiyullaahi luud iyaga kama dhalanin meesha waa yimid oo markaa nabiyullaahi ibraahim risaaladiisiibuu rume ayuu soo rumeeyey suurat lcankabuudaan ugu tegaynaa fa aamana lahu luud wa qaala inii muhaajirun ilaa rabbi marka halkan buu isaga yimid nabiyullaahi nabiyullaahi ibraahimna shaam uu aaday dhanka shaam shaamta kale ayuu aaday nabiyullaahi luudna dhankan yacnii badda xaggeedana soo xigto oo dhulkan hadda urdun ah oo saduum meesha ayaa ayuu yimid dabcan de tawxiidkiina marka waa fara yacni waa farayeen ambiyada dacwadooda halkaas ayay ka bilaabmaysay kuwaan marka waxaa u weheliyey iyaga marka faaxisho aan hore loo aqoonin oo caqliguna uusan keenaynin saxiixa ah fidrada bani aadamka ku abuuranna aysan keenaynin xayawaanka laboodkiisa iyo dhadigiisana xataa aynan kusoo dhacaynin lab inuu lab u tago dhadig inuu dhadig u tago ma kusoo dhacayso xayawaanka marka calaa khilaafi alfitra waay fidraday khilaafsan tahay caqligii ayay khilaafsan tahay dhaqankii ummaduhu yaqaaneen ma aha xataa qolooyinkii hore maca kufrihim billaahi tacaala waxaan kuma soo dhicin laakiin kuwan shaydaan ayaa waxaan kusoo riday shaqadaasay galeen maadaama marka ay dadka ka duwanaadeen oo dad shuduud ah ay yihiinoo yacni ku dhaqmayo waxaan ummadduba aynan dhaqan aan u ahayn ku dhaqmaya maadaama ay yihiin arrintaabuu marka aada uga waaniyey nabiyullaahi luut calayhi salaatu wassalaam marka alla wuxuu leeyahay wa luutan baan dirnay wa arsalnaa luutan baan dirnay id waqti qaala liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi ata'tuuna marka qoomkaani waxaa weeyaan maadaama uu isagu nebi u yahay rasuul u yahay qoomkiisi waa yihiin marka qowmu luut baa la dhahayaa marka luut qoomkiisii id waqti qaala liqowmihi qowmkiisii uu ku yidhi ata'tuuna miyaad la imaanaysaan alfaaxishata midii foolxumada badnayd ata'tuuna istifhaamka ku jira waa istifhaam inkaari oo tashniici ah waa ku ceebeynayaayo yacnii wuxuu uga dhigayaa wax aada looga yaqiiqsoodo waxaas inay tahay ata'tuuna war ma la imaanaysaan istifhaamku marka waa istifhaam inkaari ah alfaaxishata waxay yidhaahdeen culimada iyadana asha ku jirto iyadana waxaa weeyaan macno waxaa marka ku jirto ashu waa liljinsi calaa sabiili lmubaalagaana loo ayaa loo keenay heel dheeraan ayb qubxigeeda marka caqli ahaan fidrada dadkana ay ku jirto caqli ahaanna foolxumadeedu lagu garan karo ayaa markaa yacni al in la geliyo al alif iyo laam ayaa la geliyey sidii wixii in layska yaqaanoo kale yani waxay ka dhigantaha waa tii foosha xumayd waayo macnaha waa mubaalaqa halkaana ku jirtay dheheen ata'tuuna ma la imaanaysaan alfaaxishata miyaad la imaanaysaan faaxishadii maa sabaqakum jumladan in musta'nafa laga dhiga laa maxala laha min alciraaq waa bannaan tahay maa sabaqakum idinkagama hormarin bihaa faaxishadani min axadin ay axadun idinkagama hormarin min alcaalamiina caalamiinta oo dhan ka mida waxaa kaloo bannaan maa sabaqakum in la xaaleeyo oo la yidhaha ata'tuuna alfaaxishata miyaad la imaanaysaan maa sabaqakum xaal ounan idinkaga hormarin bihaa bilfaaxishati min axadin ay axadun ounan idinkaga hormarin axadka oo min alcaalamiina ka mid ah ayb sidaa marka in la yidhaha ba'da markaas saas waxaan u macnayna litacadiya marka yani litacadiyaan ku macnayna oo waxay ka dhigan tahay maalan sabaqaka bihaa cukaasha marka la leeyahay arrintaanuu kaaga hormaray ba-da marka waa tii tacadiga keenaysa yacni luqa ahaanta waxaa kaloo ba-dan laga dhigi karaa bihaa baa-ulmusaaxaba markaana in layska xaaleeyay noqonay sidan horaasa ka fiican daahirkana sidan ayb inakum idinku lata'tuuna waxaad la imaanaysaan ama inakum ay a inakum idinku lata'tuuna ma waxaa inakumtaan marka ahlu madiina iyo xafso inakumay akriyeen meeshaan inta kalena waxay akriyeen marka waqara'a alaakharuuna alisti'naaf inakumtaan marka alaa khabar ahaanay inakum iyagu u akriyeen inta kalena calaa sabiili alisti'naafa war cusub ayb inakum idinku lata'tuuna arijaalaad u imaanaysaan oo raggii baad u tegaysaan shahwatan liajli shahwatin baadna ugu tegaysaan shahwatan marka mafcuulu liajlihi shahwa darteedaad rag ugu tegaysaan ama shahwatanta in la xaaleeyo mushtahiina xaal aad tihiin idinka oo kuwa ishtihaynaya oo jeclaysanaya xaalaad tihiin oo wax ka doonaya raggii min duuni nisaa'i haweenka ka sokay yani fa- shahwada oo min duuni nisaa'i haweenka ka soka ah shahwo marka haweenka ka soke yaad raggii ula tegaysaan ayb bal ee antum idinku qowmun qolo ayaa tihiin qolada oo musrifuuna xadgudbayo yani xadkii bani aadamkii loogu yacni loogu talagalay inay u dhaqmaan dadka caqliga qabo idinku si ka duwan baad u dhaqmaysaan ayb wixii marka anwaac rag rag u tagay yay ahaayeen mufasiriinta qaarna waxay leeyihin dumarkuna dumarkay u tegayeen oo dumarkii iyo dumarka sixaaqiina marka waa yaqaaneen wy naam sixaaqa iyo liwaadka labadaba labaduna waxaa weeyaan laba shay oo aad u fool xun faaxishana uu shaari d qur-aanku uu ka tilmaamay wy naam ayb dadku laakiin hadda halka ay u socdaan ayaaba shaydaanka intuu ku ukumeeyey oo si fiican u rartay ayaa meelay u socdaanba aada la yaabaysaa qofku dhahayo ninna miihi naagna miihi ninaan ahay naagaan rabaa inaan noqdo naagaan ahay ninaan rabaa inaan noqdo xubnihii alle ayuu jarayaa wuxuu sameynaa qofkuna hadde nin yacni naag waxay naag ku noqo lahayd ma ma samay karo yani inuu rixm isku sameeyo oo u uur yeesho iyo ma sameyn karo meelahaanu un marka yacni waxaa weeyaan jirkiisiibuu qaribayaa uu ku cayaarayaa habkii alla u abuuray buu bedelayaa weliba isagoo ku dhibtoonaya suuratu nisaana waa kusoo marnay fala yugayiruna khalqa allahi watulha shayaan kuwana marka waxay leeyihin ninna miyihi naagna miyihi newtralan ahay oo labada midna la ima dhihi karo maxaa lagu dhahayaa marka waxaa magac unbaa yani magaca unbaa laygu yeeraa bis wax damaa-ir ah oo huwa iyo hiya iyo ama yacni waxyaabahan taaniidka iyo ta- iyo iyo iyo tadkiirka kala saaro faariqaas oo dhan aan imaba la isticmaalay leanna kana miihi kana miihi falsafaad kalena waa usii socdaan laakiin waxaasoo dhan waxaa xaqiiq ka ah waxay tahay wamin kulli shayin khalaqnaa zawjeyni cirka ama ha aadaan ama dhulka ha galaan wa min kulli shayin khalaqnaa zawjeyni xaqiiqda jirta taas wixii marka de meel in laga laga dhigana maahan dadka muslimiinta iyaga laftooda inay iska soo rartaan wax walbo oo iyaga laftoodii marka la yidhaha waxyaabahaasi dadka waxaan aaminayaan xuquuqdooda ayaa lagu siinayaa in xuquuqdooda la ilaaliyo waaye waxaan marka yacni diintiinu sheegaysana waxaa ku jiro ama diimuhu ay she- sheegayaan takooraa ku jiro maxaa la samaynayaa waa in waxaa lagu raalli noqdo qofka muslimka ah arrintaa iyadaada hadduu ku raalli noqdo qur-aankii iyo diinkii ayuu ka tegayaa xagguu u socdaa shaydaan unbuu raacayaa isagana wamaa kaana jawaaba qowmihi ilaa an qaaluu akhrijuuhum wamaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi qowmkiisii jawaabtooda ilaa an qaaluu ilaa qowluhum yacnii way ka dhigan tahay qowluhum akhrijuuhum min qaryatikum kaana jawaaba qowmihi saas oo kale wamaa kaana ma ahaanin marka kaanada ismigeeda ilaa an qaaluudaas weyaan wamaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmihi qowmkiisii jawaabkoodii ay ku jawaabeen ilaa an qaaluu ilaa qowluhum hadalkoodii dhihitaankoodii ay yidhaahdeen maahane akhrijuu bixiyahum iyaga bixiya akhrijuuhum ayaa meeshaan la yidhi suuratu namlina waxaa la yidhi akhrijuu aala luutin halkaan marka waa waa lagu fasiray yani yaa lagu sheegay akhrijuu bixiya un inay yidhaahdeen maahane wax kale jawaabtoodu ma aha nin akhrijuu bixiya hum luud iyo qowmkiisa saara min qaryatikum qaryadiina ka bixiya xaggeeda inahum iyagu unaasun dad waaye yatadaharuuna marka daahirku waxaa weeyaan inahumtaan tacliil jumladani marka waa jumla tacliiliya oo waxay u bixinayaan ayay cillo u tahay sabab u tahay maxay ka dhigan tahay marka war kuwaan aan magaalada ka bixinno sababtu waa maxay nama waafaqayaan waxaan rabno naguma raacayaan magaaladii ha laga bixiyo dadka ha laga xayiro oo jumlada marka waa tacliil macno tacliilay leedahay waa tacliilu lilkhraaji ay liannahum laa yuwaafiquunana calaa maa naxnu calayhi waxaan ku sugannahay nagu waafaqi maayaan waman lam yuwaafiqnaa qofkaan annagana waafaqinna wajaba an nukhrijuhu waa la saara waa bixinaynaa yani dadkii tirada badnaa ee jaadada ku socday iyo kuwii yaraa oo tirada yaraay oo iyaga yacni fidradii caqligii ka tegay qaanuunka wuxuu xoog siinaa kuwa yar dadkaas tirada badanna aamusaa laleeyahay adinka oo makbuutiin anam ma hadli kartaan waxaad sheegi kartaan male diin iyo waxaan aada sheegaysaan marka waa baabkaas xagga dhig marka intii yarayd ayaa loo cabiidinaa sow maaha intii tirada intii badnayd naam xataa yacni qaabka oo qawaaniinta loo sameeyo oo dadka dareenkooda looga jawaabo waa khilaafsan tahay sida hadda aan arkayna fainahum ayagu unaasun dad waaye yatadaharuuna isdahiraya oo yatadaharuunadan marka macaani badan baa lagu micneeya ficilkaanay iska weynaysiinayaan waa ka yaqyaqsoonayaan raggii yacni waxay iska dahirayaan oo iska nadiifinayaan rag inay gadaashooda markaa yacni wax ka raadiyaan waxaasayba iskala weyn yihiin oo iska dahirayaan yani goormaa marka wanaagu xumaan ou noqday marka faanjaynaa waanu korinay hu isagii waa korinay nabiyullaahi luud wa ahlahu ehelkiisiina waa korinay ehelka marka intii rumaysay way ila mra'atahu haweentiisii ma ahane yani markaa ila mra'atahu waxay noqonay istinaa munqaica haddii la yidhaha faanjaynaahu waanu korinay wa ahlahu ehelkiisiina waa badbaadinay oo labadiisii gabdhood baaba ka mida ehelkii marka haweentiina inay waa soo gelay waa laga reebay iyada marka ila mra'atahu haweentiisii maahane kaanad waxay ahaatay hiya iyadu min alghaabiriina kuwa haro oo cadaabka ku haro wa amdarnaa waanu roobeynay yani amdarnaa waxaa la tadmiiniyey macnaa arsalnaa wa amdarnaa ay wa arsalnaa waxaanu ku dirnay calayhim korkooda madaran ayaanu ku dirnay yacni roob dhagax ah ayaanu ku dirnay fii suurati huud baa marka lagu sheego fajacalnaa caaliyaha saafilaha wa amdarnaa calayha xijaarata min sijiili manduud fandur fiiri kayfa sida kaana uu ahaaday caaqibatu lmujrimiina kuwa dembaabay cirib dembeedkooda wa ilaa madyana akhaahum shucayba wa arsalnaa waanu dirnay ilaa madyana madyan xaggeeda waxaanu u dirnay akhaahum walaalkood baanu u dirnay shucayban ahaa halkana qisatu shucayb ayaa laga gelaa qowmu shucayb madyan ayay deganaayeen madyanna waa dhulkan marka yacni hadda sacuudiga iyo urdun dhulka marka yacni dariiqaas ku yaalla wey oo marka yacni labada wadan meelahay isaga soo dhowaadaan yay ka mid tahay waxayna hadda ka tirsan tahay madyantu sacuudigay ka mid tahay haddadaa lafteeda ayb marka dhulkaas ayay deganaayeen waana meesha madyan dhulkii nabiyullaahi muusa intuu saynaa kasoo yacni meeshii fircawn uu joogay masar intuu kasoo tegay uu kasoo cararay halkaasuu marka soo gaaray baxrulqulsumka intuu dhinac kasoo maray wa ilaa madyana wa arsalnaa ilaa madyana madyan inta xaggood ayaanu u dirnay akhaahum walaalkoodii baan u dirnay shucayban ahaa meeshaan akaahumaa la yidhi fii suurati shucaraana maxaa la yidhi kadaba asxaabu laykati lmursaliin id qaala lahum shucaybun alaa tattaquuna layidhi id qaala lahum akhuuhum lama dhihin nugtada ku jirta waa maxay meeshaan waxaa la sheegay deegaankii deegaankii ay isla deganaayeenoo madyan baa la sheegay deegaanka labadaba waa wada leeyihiin isaguna waxbuu ka leeyahy iyaguna waa leeyihiin deegaankaas iyo qabiilo ahaantooda marka inuu walaa yacni sida ay walaalo ku yihiin baa halkan marka ay waafaqsan tahay meeshaas laakiin deegaankii lama sheegine kayn ay caabudi jireenaa la xusay kadaba asxaabul aykati baa layidhi madyanna lama dhihin qabiiladoodana lama sheegin meel jiq ah oo ay caabudi jireen oo ilaahay keyrkii yani ahaan yani ay caabudi jireen ayaa la sheegay maadaama cibaadadoodii lagu asteeyey ma ku jira marka nabiyullaahi shucayb ilaa isaga waxaas kala kulama mid ahayne mufasiriintu saasay dhahayeen qaala wuxuu yidhi yaa qowmi qowmkaygiyo ucbudullaaha alla caabuda maa lakum malihidiin min ilaahin ay ilaahun macbuud macbuudka oo gayruhu ilaahay gayrkiis ah qad xaqiiqe ahee jaa-adkum waxaa idiin timid bayinatun xujo cad waano iyo mawcidaa idiin timid min rabbikum bay idinkaga timid xagga rabbigiin fa awfuu oofiya alkeyla beega oofiya waalmiisaana miisaankana oofiya towxiidkii marku faray dulmi ayagoo ay isku hayeen ayuu ka waaninaa marka dulmigaasuna muxuu ahaa in beega iyo miisaanka ay khiyaano ku sameyn jireen marka beega iyo miisaanku waa cinwaan suuqa in khiyaano lagu sameeyo dhan halkan waa ku jirtaa marka waayo beeg iyo miisaan suuqa usoo laabanaa soo maha waa yacni khiyaano suuq lagu dhex sameynayo dadka marka inay iska ilaaliyaan waayo suuqa in khiyaano lagu sameeyo dad maalkooda la cuno lagu cuno si xaq darro ah taasuu ka celinaa marka fa awfuu oofiya alkeyla beega iyo walmiisaana miisaanka oofiya walaa tabkhasu nnaasa dadka ha ka nuqsaaminina ashyaaahum waxooda dadka waxooda ha ka nuqsaaminina waxoodaasi markaa de waxa ay ku sifaysan yihiin marka la qiimeynaayo ay dan uga xiran tahay war ninkii hebel aha ka waran sida waxa uu yahashaad waxa uu ku sifaysan yahay maanta oo uu wax ku mudanayo inaad kaga been sheegto sidaas ma ahan aada tiraahdid iska ilaali wax badan baa marka meeshaan soo gelaya walaa tufsiduu ha fasaadinina fi lardi dhulka korkiisa ha fasaadinina bacda islaaxihaa hagaajinteeda ka gadaale markuu ilaahay dhulka hagaajiyey oo towxiid ku hagaajiyey ka gadaale haku ha fasaadinina dhulka taana marka waa soo marnay oo shirki in dhulka lagu fasaadiya ugu daran waayo maqaasida shareecada waxyaabaha ay ilaalisay waxaa ugu horeyso diinta haddii dadka diintooda in laga fasaadiyo faraha laga qaado layska dhaafo oo la yidhaah annaga nafteennaan fiirsanaynaa iyo maalkeenna bis diintana sidii la doono ha laga yeelo oo ummadda diintooda meeshay rabta ha ka baxda haddii la yidhaahdo ogow nolol ma hagaagaysee walidaalika shareecadu marka sanam in laga ganacsado waa reebtay gaalada in lagu daydo yacni lagu daydo oo qof muslima iyo gaal ay isku ekaadaan waa reebtay waxyaabahaas oo dhan xataa suurada inuu qof muslima gaal ka waafaqo isagoo cibaadeysanaya xataa waa la reebay oo salaada markay qoraxda ay ay yacni qoraxda ay soo baxayso in salaad la tukado nebigu waa naga reebay sal ll ly slam sababta waa maxay wuxuu ku cileeyey waxayna idin yasjudu lahal kufaar gaaladaa markaas u sujuudo ayuu yidhi nebiga sal l slam marka gaalkaas isagu qoraxda u sujuudayo iyo adigii oo ilaahay u sujuudayo suurada inaad iska waafaqdaan oo waqtigaas aada isku waafaqdaan ayaa ayaaba lagu diidayaa maxaa la ilaalinaa marka diintaadaa lagu ilaalinaa intaas waa diinta in la ilaaliyo waay laakiin qofka aan fahmin arrimahaas maanta dhan wuxuu le wax walba qalbiga waaye iyo hebel waxaasu ujeedaa aniga laakiin waxaasaan ujeedaa maxaa maxay dhibee iyo ayuu leeyahay laakiin sharcigu meelo waaweyn uu ka hadlayaa qofkii marka aan ogeyn waa uun mushkilo ku sugan isaga dhexdiisa yacni zamankan marka ummadda la yidhaha maxaa ugu fasaad badan dhulkan korkiisana waxyaabaha ugu fasaadka badan waxay tahay aasaaska diinta ee towxiidka waxyaabaha kharibaya in dadka markaa la dhex keeno calaa sabiili lmithaal maalmahan waxaan maqlayna waxa la yidhaha yoga international yoga day wax la dhahaan maqlayna yoogadu marka maxay tahay ma oga dad badan taariikhday ku bilaabatay waxay xambaarsan tahay dad badan ma oga waan ka hadalnay dabcan laakiin un waxay tahay wathaniyad hinduus asal uu u leeyahay waaye oo kutubahooda ay diintooda baatilka ka xigtaanuu ugu qoran yahay buuggooda la yidhaahdo vedaska vedaska la yidhaahdo oo ay wax ka xigtaanuu ku ayay yoogadu ku qoran tahay waxaana hadafka iyo ujeeddada ay ka rabaan ay tahay ruuxda qofka inay intay kor u socoto marka dambe ay ilaahay la midowdo ruuxdii iyo ilaahay baa isla midoobayo qofku wax kale ma arkaayo isagii oo alla ilaahay la falgalay oo koonkii dhammaan la falgalay falsafad noocaas oo hinduusim ah waaye ee budiistahana qeyb kamida hinduusimka waaye oo diimaha hin- hinduuska qeyb ka mida waa budhisimka ayaga laftoodana in salli inta lagu fadhiisto labayo toban saac meel isha lagu haayo oo qofka uu tarkiis uu sameeyo shaygaas uu aada u fiiriyo afar rukni ama afar nooc bay ka kooban tahay yoogadu afarta noocna wax erayo diin xambaarsan waay oo waxaa ka mid a ikhlaas tarkiis macrifo iyo markaa yacni waxyaabahaasay sheegaan aduu kan afaraad hadda waa iga maqan yahay nacam afar qaybooday ka kooban tahay midda ugu caansan oo hadda la sameeyo waa midda tarkiiska ku saabsan qofku meeluu fadhiisanaa markuu dhaqdhaqaaqo ka bacdi ee hal meel unbuu maanta dhan fiirinayaa jasadkii iyo ruuxdii baa midoobayo hadhowna marka wuxuu helayaa ee, wax la yidhaahdo markaa taskiyatu nufuus ayuu helayaayo ruuxdii baa dahirmayso markaasa ilaahay la falgelaya waxaasay hindidu aaminsan yihiin innagana mujarad waxaana looga dhigay un jimicsi ninka marka ah ee, ninkan meesha hadda iyaga madaxda u ah oo wax ka muslim necab haddii la yidhaha ma jiraan ay run noqonayso oo islaamnimadii baa igu faafayso waddankaygii muslimiintaa ku badanayo islaam baa ku faafayo ka qaylinayo ninkaasaa bahashaan inta qaaday laba kun iyo afar iyo tobankiiba wuxuu geeyey u n-ka general assemblygu wuxuu ka akhriyey wuxuu geystay marka proposal ee sanadii dambena waa laga aqbalay in lagu daro cayaaraha caamka ah jimicsiyada caa- yacni caalamiga ah iskoolada qaar way qabatimeen ilaa dadkan shaydaanay u raran yihiin intooda badane kirishtan kiniisadaha kirishtanka qaarkood waa mam- waa diideen oo waxay yidhaahdeen waxaani waa wathaniyad annagana ahlu kitaabaan nahay shaqo kuma lihinay dhahen wax wathaniyiin diin u ah iyagii baa kuwaasaa ka cararay innagii hadda marka macnaha ay leedahay waa maxay laba kun iyo sagaal iyo toban dadkan in magacaas loo soo safriyo dadka waxaasoo kala safriyo tusaalahoodu waa tusaalihii camr bnu luxay alkhusaaci camr bnu luxay xaramkii ilaahayba wuxuu dhex keenay iyadoon shirki laga aqoonin oo aan laga aqoonin asnaam shaamuu aaday asnaamuu soo qaaday kacbadiibuu keenay waa midii laga celi waayey hadde nebiguna ilaa nebiga laga soo diray oo nebigu kula dagaalamay oo yacni eh, kacbadii saddex boqol iyo lixdan sanam uu ka bixiyey camru bnu luxay ayaa bilaabay camru bnu luxay alkhusaaci rasuulku wuxuu yidhi markii aan markii uu nebiga la dheelmiyey waxaan arkay buu yidhi ra-aytu camra bna luxay yajuru qusbahu fi nnaar mandhicirkiisa isagoo naarta ku jiidayaan arkay liannahu walu man sayaba sawaa'ib mabaadi'dan shirkigii maka reer maka uu ku dhisnaa ninkii bilaabay waa yidhi dadkan xaggee loo wadaa marka waayahay hadhowaa waxaa lagu leeyahay war adiga jimicsi aad ka hadlee dadki waaba dadka dhimanaya muu jeedid miya dhimashada waxaa lagu ilaaliyaa waa naf diintaa ka daran adigu xaggee dadka diintooda u wadaana maxaa dadka di wathaniyad hinduus ka timid maxaa adiga dadkan yaryar ah u baraysaan yacni ma waxay arrintu tahay eh, mar walba wa- yacni eh, haddiiba laysdilaayo wax walba waa diintana waa ka baxaynaa maan ku darnaa marka miyaanan yeeli karin war xaqdarrada aan isku dilaynana aan joojino gaalnimana ma rabno saas ma dhihi karna miya marka dadka sida qaladkaa wax loogu sheegayo qofka waxyaabahaas soo dhoofiya waxaa kaloo la mid noqonaa yacni wuxuu kasoo horjeedaa fasaad buu wadaa islaaxi ambiyadana waa kasoo horjeedaa waayo nabigeena muxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam rasuulkeenna magacyadiisa waxaa ka mid ah min asmaa'ihi almaaxi almaaxi nebigu wuxuu yihi wa ana almaaxi baan ahay maxaa laga wadaa aladii yamxu allahu bihi lkufra ilaahay baa gaalnimada aniga sababteedu ku tirtiraa marka rasuulka shaqadiisu maxay ahayd aathaarta wathaniyada inuu baabi'iyo asnaamta rasuulku waa baabi'iyey markuu maka tegay ul ayuu saa ugu goday asnaamtii waqul jaءa alxaqu wazahaqa albailu ina albaila kana zahuuqa qul jaءa alxaqu wamaa yubdiu lbailu wamaa yuciid ayuu lahaa rasuulka sal l slam asnaamtiina waa daadanaysa dulkhalasa laata cuza hubal manaad waxaasoo dhan nebiga markuu awoodiiba oo u yeeshay waa la waa lasoo burburiyey ayaga dhan wuxuu dhihi jiray yaa iiga raaxaynayo sanam hebel waayo asnaamtu dadka diintooday khatar ku yihiin asnaamtu dadka diintooday walaalayaal khatar ku yihiin maaha naftaada khatar kumaha diintaaday khatar ku yihiin haddaad dhimato marka diin la-aan aada ku dhimato awalba ma noolaa lahayn naaraad ku waareysaa laakiin yacni khatarta diineed inaan aragna ma rabno inaan istusna ma rabno jahliguna wuxuu naga gaaray inaan middaas wax yar ay nala ahaato oo qofka maanta rida qof laga dhacay ama neefka geele cid laga dhaco boqolaalaa ku dhimato ayaa ku dhimanaysa xoolahan anaa iskale uu kuleeyahay diinta ummadda laga faramaroojinaaye maalinba wataniyad loo keenaayo qofka ka hadlaayaaba laga yaabaa inuusan nabadgelinba waxaanu saacaddan ka hadlaa waxaan maxay yihiin in la yidhaahdaa dhici karta aaday foolxumo u tahay waxyaabahaas in lagu doorsado wax yar haddii aan aqoon loo lahaynna waxay tahay waxaan anagu waxaan tuhmaynaa wax hal maalin bilowday maaha tababaraa waxaan lagu soo qaatay dadkan waxaan samaynayo waa lasoo tababaray intii la tababarayay war waxaan ma bannaan tahay mase ma bannaana dadka maxaa maxaa culummada loo su-aali waayey nacam waxay kala maqan tahaan jirin waxyaabahaas nacam mid kalena in la ogaado waa muhim shaygu haddii shirki miyuu ku gaarsiinayaa mase shirki ma gaarsiinayo haddii laysku qabto ama la kala fahmi waayo shaygaani ma shirki buu ku gaarsiinaa mase kuma gaarsiinaayo ayaad kala garan weysay xaaraan waa inaad ku dhaqaaqdo waxaas ixtiyaatan liddiin waxaana u daliiloo laga qaadan karaa rasuulka sal alla l slam cawf ibni maalik markuu ku yidhi yaa rasuul allah dad reer baadiyaan nahay mararka qaar tuf ayaan isticmaalnaa tuf dadka qaar markay xanuunsadaan oo kale waa tuf ayaan isticmaalnaa ee tuftaas ka waran markaasuu nebiga yidhi tuftiinna iisoo bandhiga laa ba'sa biruqaakum maa lam yakun shirkun ow kamaa qaala sal l slam tuftiinu dhib male haddaysan shirki noqonin ibnu xajar wuxuu leeyahay haddii laga shakiyo shirki miyaa mase ma aha waa laga joogsanaa waxaana xataa ugu yaraan wahaniyad waaye iyo ma aha haddaad ku shakiso aslan waa xaaraan in laga joogo wayna hadaadan adiga ogaal u lahayn qofka ogna waa inaad ka dhegaysataa waxaan marka wuxuu ku yaalaa masaadirta hinduuska oo dhan waa ku yaalaa bal yoogadu waa madhab min madaahib lhinduuska lixda ah madhab ka mid ah oo magacaas wato waxyaabahaas marka waa fasaad ambiyada islaaxoodana kasoo horjeedo ummad markaa dhowna dadkii waxaan sameynayaa laga yaabaa marka mawliidka la gaaro ama rabiicul awal rasuulkaana xaflad u dhigaynaa inay yidhaahdaan war adiga rasuulka wixii ou baabi-inayo tirtirayaad adigu wadaa rasuulkiina waa isku dhinac wadaa xagee waxaas xagee la aadaa marka hadaad rasuulka jeceshahay dhab kaa tahay islaaxiisii ku taagnaaw wixii nebigu hagaajiyey adiga ha halaynina sii halaynina haddii kale waa been waxaan marka lala sheegaya wahaniyad iyo rasuul jacaylkiis in meel layskugu keeno wax suuragelaya maaha walaa tufsiduu ha fasaadinina fi lardi dhulka korkiisa ha fasaadinina bacda islaaxihaa hagaajinteeda ka gadaale dalikum kiinaasaa khayrun lakum idinka idin khayr badan in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina haddaad mu'miniin tihiin hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi